isniintii lasoo dhaafay dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday in ay soo afjartay duulaankeedii afghanistan waxayna wareejisay saldhiggii ugu dambeeyey ee ciidankeeda uu ka joogay dalkaas sidaas si la mid ah maraykanka ayaa isna wareejiyey saldhigyo dhowr ah waxaana uu isku diyaarinayaa in ciidankiisa inta badan uu kala baxo waddankaas haddaba ma duulaankii loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada ayaa guulaystay oo lasoo afjarayaa mise dowladaha nato ayaa ku jabay fagaaraha dagaalka waa su-aalaha la isla dhex marayo ee ay jawaabta u laayihiin madaxda dowladaha nato warbixinta soo socota wuxuu cabdulqaadir rabbaani ku eegayaa cudurdaarka ay dowladaha ingiriiska iyo maraykanka u raadinayaan insixaabkooda cabsida laga qabo awoodda taalibaan iyo masiirka sii madoobaanaya ee xukuumadda taagta daran ee afghanistan
dowladda ingiriiska ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday inay soo afjartay dagaalkii ay kaga jirtay dalka afghanistan kadib markii ay isaga baxday saldhiggii ugu dambeeyey ee ay ciidankeeda ka joogeen waddankaas sidaas si lamid ah maraykanka ayaa isna bilaabay wareejinta saldhigyadii iyo xarumihii uu ka deganaa gobollada waddanka afghanistan isagoo isu diyaarinaya inay soo afjaraan howlgalkoodii afghanistan tallaabadan ayaa micnaheedu waxa ay tahay in isbahaysiga huwanta nato ay hormuudka u yihiin maraykanka iyo ingiriiska ay ka luga laabteen duulaankii loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada iyagoo aanan xaqiijinin ahdaaftooda islamarkaana indhahooda ku arkaya khatarta sii xoogaysanaysa ee mujaahidiinta iyo awoodoodii oo sideeda u taagan dowladaha nasaarada ah iyo warbaahinta reer galbeedka ayaa bulshooyinkooda ku marin habaabinaya sheegashooyin waxba kama jiraan ah oo ay ku muujinayaan in uu guulaystay howlgalkii afghanistan iyo isbahaysiga nato inuu xaqiijiyey ahdaaftii laga lahaa dagaalkaas waana war u muuqda dacaayad raqiis ah oo lagu mashquulinayo shacabka reer galbeedka ee dhaqaalahooda iyo wiilashooda ku waayay dagaaladaasi dad badan ayaa isweydiinaya haddii maraykanka iyo ingiriiska ay kasoo dhammaanayaan dalka afghanistan ayna hoos u dhigeen calankii gaalka muxuu yahay cudurdaar ay u raadin karaan insixaabkooda si aysan u muujinin in dagaalkaas lagu jebiyey wasiirka gaashaandhigga ee ingiriiska michel fallon oo su-aale laga weydiiyey dib u gorashada ciidankiisu ay ka sameynayaan afghanistan ayaa isaga oo derbiyada madaxa ku garaacaya iskuna qasaya erayo laga dheehan karo waan jabnay iyo waan guulaysanay wuxuu sheegay in aan la dafiri karin mujaahidiinta daalibaan xilligan awood xooggan ayay ku leeyihiin waddanka afghanistan ayna taqadum xooggan ay ka sameynayaan gobollada dalkaas balse wuxuu rajo ka muujiyey in ciidanka murtadiinta ee loosoo tababaray dowladda taagta daran ee afghanistan ay ka hortegi karaan kuwadda ay iyagu u taag waayeen ee mujaahidiinta
waa run oo maanan baabi'in iska caabintii halkaas diilay oo taalibaan weli halkaas way joogtaa awoodna way ku leedahay gobolada dalka laakiinna furka aanu samaynay wuxuu xukuumadda afghanistan gaadhsiiyey fursadda ugu macquulsan ee ay ku samata bixin karaan mustaqbalkooda tusaale ahaan waxaan u tababarnay in ka badan saddex boqol oo kun oo askar ah oo isugu jira ciidamo ammaan iyo kuwa militari kuwaas oo la wareegi doona mas-uuliyadda ammaan ee dhulka aanu ka baxnay sidoo kale waxaa u qabsoomay doorasho u dhacday si dimuqraadiyad leh waxaana u dhisnay dowlad wadaag ah sidaas darteed waxaan isleeyahay waxaad kaga tagteen afghanistan mustaqbal macquul ah inkastoo weli khatartii taalibaan ay meesha ku jirto saldhiggii ugu dambeeyey ee ay ka baxeen ciidamada ingiriiska ayaa mas-uuliyaddiisa lagu wareejiyey ciidanka xukuumadda ridada ah ee afghanistan saldhiggan oo ku yaalla gobolka helmaan ayaa ku fadhiyaa dhul baaxadiisu dhan tahay labaatan iyo siddeed kilomitir oo isku wareeg ah wuxuuna talis u ahaa ku dhowaad afartan kun oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga gaalada nato ee duulaanka ku jooga waddankaas saldhigga kale oo ay ka baxeen ciidamada maraykanka waxaa isaguna lagu magacaabaa lithernek waxaana saldhiggaas uu ka mid ahaa kuwii ugu dambeeyey oo ciidamada isbahaysiga gaalada nato ay ka joogeen gobolka helmaan taas micnaheedu waxa ay tahay in gobolkaas aysan hadda ku sugnayn wax ka mid ah ciidamada kufaarta nato gobolka helmaan oo dhaca koonfurta dalka afghanistan ayaa martigeliyey dagaaladii ugu adkaa ee ciidamada ingiriiska ay ka galeen waddanka afghanistan wuxuuna nasiib u yeeshay in uu cabo dhiigga kumanaan ciidamada ingiriiska ah oo lagu laayay dagaaladii ka dhacay gobolkaas mid ka mid a dagaaladii ugu adkaa oo gobolkaas ku dhex maray mujaahidiinta iyo ciidamada ingiriiska ayaa dhacay sanadkii laba kun iyo sagaalka xilligaas oo boqolaal ciidanka ingiriiska ah si ba-an loogu gumaaday gobolka waxaana dagaalkaas uu keenay in ciidamada ingiriiska lagu soo xoojiyo kuwo kale oo amerikaan ah kadib markii ay u taag waayeen iska caabinta weerarada mujaahidiinta siraajuddiin iser oo ah falanqeeyo u dhunduleyla arrimaha afghanistan ayaa aaminsan in maraykanka iyo xulufadiisu ay dhabarka jeedinayaan iyadoo ay taagan tahay mid ka daran khatartii markii hore ay usoo duuleen wuxuu sheegayaa in isbahaysigu uusan ku guulaysan ahdaaftii asaasiga ahayd ee duulaanka I believe that international mission in Afghanistan could not achieve what waxaan aaminsanahay in howlgalkii caalamiga ahaa ee afghanistan uusan xaqiijin ahdaaftii uu doonayay inuu ku guulaysto ma u malaynayo in ay ku guulaysteen inay xaqiijiyaan ujeedkii asaasiga ahaa ee laga lahaa duulaankaas sida in ay la dagaalamaan ayna baabi'iyaan falalka argagixisanimada waxaad arkaysaa in weli khatarta ammaan ay weli taagan tahay ayna dalku ka dhacayaan qaraxyo halis badan ammaanka dalka ayaa ka daran oo xaalad walaac ah ku jira dhaqaalihiina wuuba sii burburayaa marka sidaas darteed arrintaas kuma tilmaami karno guul la gaaray maraykanka ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku mashquulsanaa diyaarinta in ka badan saddex boqol oo kun oo askari oo loosoo tababaray xukuumadda taagta daran ee afghanistan si oo ula wareegaan mas-uuliyadda ammaanka waddanka kadib kabixitaanka ciidamada gaalada nato balse shakiyo ayaa la gelinayaa sida ciidankan ay u hor istaagi karaan quwadda mujaahidiinta waxaana laga cabsi qabaa in agabka dagaalka iyo gaadiidka gaashaaman ee la siiyey uu kusoo dhaco gacanta mujaahidiinta sida horeyba kaga dhacday waddanka ciraaq saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee bentagonka ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan kaga tegayaan qalab dagaal zaad ciidan iyo agab kale oo qiimo ahaan ku fadhiya lacag ka badan laba boqol iyo soddon milyan oo dollarka maraykanka ah taas oo la filayo in gebi ahaanba lagu wareejiyo ciidanka xukuumadda riddada afghanistan si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta dad badan oo ay ku jiraan saraakiisha isbahaysiga nato ayaa aaminsan in xilligan waddanka afghanistan uu ku jiro marxalad xasaasi ah ayna mujaahidiintu kusoo takadumayaan gobollo badan oo uu ka mid yahay gobolka hilmaan haddana waxa ay sheegayaan in ciidanka afghanistan uu qaban karo hawsha ay iyagu ka caajiseen taas oo ilaa hadda ka dhaadhici la qulubta dad badan inkastoo maraykanka iyo gaalada nato ay ciidamo xoogan u dhiseen xukuumadda afghanistan ayna u taageen waxa ay ugu yeeraan dowlad midnimo haddana waxaa la qiyaasayaa in waqti aan fogeen dowladda iyo ciidamadeeda cagta la marin doono marka loo eego dhowr arrimood oo u kulmay mujaahidiinta oo ay ugu horreyso awoodda lama filaanka ah oo ay la soo baxeen sanadkan sirdoonka iyo xubnaha adag ay ku dhex leeyihiin gudaha cadowga iyo kalsoonida ay ka haystaan bulshada ku nool dalka oo aanan ku qanacsanayn in lagu maamulo wax ka baxsan shareecada islaamka fikir uruurin laga sameeyey afghanistan ayaa lagu ogaaday in gudaha dalka aad looga jecel yahay ku dhaqanka shareecada islaamka ayna dadku ka gedmaynin dimuqraadiyadda iyo wax la mid ah waana taasi midda keentay in dhallinyarada iyo odayaasha iyaga oo wadajir ah ay ku biiraan sufuufta mujaahidiinta si loo soo celiyo shareecada maqan loona gumaado kufaarta soo duushay tani waa shareecada islaamka waana in aan u dagaalnaa darteed ma doonayno dimuqraadiyadda dimuqraadiyaddu ma ahan wax shareecada islaamka waafaqsan innagu waxaan doonaynaa dowlad islaami ah waana in aan nafhur u samaynaa sidii loo heli lahaa dowladdaas sidaas waxaa yidhi oday ka mid a dadka ku nool waddanka afghanistan xilli uu cabiraya dareenkooda ku aadan waqtiga kala guurka ah ee lagu jiro saddex iyo toban sano kadib afghanistan waxay macsalaameynaysaa duulaankii silibiga ahaa ee uu soo horkacayay maraykanka kadib markii cadowga lagu wiiqay halgankii adkaa ee ay galeen mujaahidiinta iyo dadweynaha reer afghanistan wuxuuna cadowga dhabarka jeedinayaa isaga oo bixiyey dhiig fara badan oo aanan lagu xaqiijin wax hadaf ah maantana wuxuu sheeganayaa keliya guulo aada u liita oo aanan dhaafsiisnayn qalabka warbaahinta ee lagu marin habaabiyo bulshooyinka reer galbeedka tani waa guul weyn oo ay heleen walaalaheena reer afghanistan waxayna xambaarsan yihiin fariin ah in gumaysaha iyo kufaarta kusoo duushay dhulalka kale ee islaamka ay mar un sidan oo kale u jabi doonaan waqtiguba ha dheeraada ee
نموت وقوفا ونحيا أسودا ولا نعرف الانحناء خذوا لكم وارحلوا خذوا لكم وارحلوا هذه أرض الإيمان وفي الكر والفر فينا أسودا لنبدأ فجرا قويا عتيدا وفي الكر والفر قيدا أسودا لنبدأ فجرا قويا عتيدا